wixii oo kooban ramadaan kariim ayaynu idiin leenahay meel kastoo aada joogtaan howlgallo ka socda magaalada muqdisho iyadoo laga baqdin qabo qaraxyo la sheegay inay soo galeen gudaha magaalada muqdisho kuwaasi oo sida wariyaheena uu ku waramayo ay ku raran yihiin gawaari garsoorayaasha dowladda federaalk soomaaliya oo ka horyimid sharci dowladda ay meel marisay welibana baarlamaankana uu ogolaaday dowladda imaaraadka carabta oo howlo afurin ah ka wada gudaha magaalada muqdisho shabaab oo ka hadasha weerar ay ku qaadeen dalkaasi kenya sheegayna inay ku dileen tiradada gudoomiyaha gobolka gedo oo sheegay in aan gobolkiisa hoos tegaynin maamulka kumeel gaarka ee jubba masoomayaad lagu qarxiyey maqaayadii ay cuntada ku cunayeen iyadoo ay tahay maalin ramadaan ah taleex oo caasimad looga dhigay gobol cusub oo maanta uu ku dhawaaqay madaxweynaha somalilan magaalada muqdisho afar iyo labaatankii lasoo saacadood ee lasoo dhaafay waa sidee xaalkeeda waxaa ka jawaabi doona waryaheena magaalada muqdisho aynu ku horeyna ee sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar waxaa maanta baarlamaanka waxaa maanta hay-adaha garsoorka ay diideen go-aano horey u gaareen baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waa kan waryaheena ururka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya ayaa faahfaahino ka bixiya weerar ay ku qaadeen deegaano ka tirsan dalka kenya gaar ahaan gobolka laamu ee ku yaala xeebta dalka kenya afyeenka al-shabaab cali dheere oo warbaahinta la hadla ayaa waxa uu sheegay in weeraradaas ay ahaayeen saddex weerar oo qorsheysan oo saddex deegaan oo ka tirsan laamu ay ku qaadeen waxa uu tilmaamay in ay khasaare badan halkaas ugu geysteen ciidamo ka tirsan kenya iyo weliba dadkii ku sugnaa xarumihii ay bartilmaameedsadeen ee deegaanadaasi ku yaala ilaa iyo soddon ruux in ka badan ayuu sheegay inay ku dileen weerarada qorsheysan ee saddexda ah oo ay ku qaadeen gobolka xeebta ku yaala ee laamu meesha ugu horreysa mujahidiintu ay weerareen waxay ahaaday magaalada la yidhaahdo hind oo ka tirsan gobolka xeebta ee laamu halkaas oo waxa weeye mujaahidiintu weerar ay ku qaadeen ilaahina tabaaraka watacaala uu suurtageliyey cadowgii inuu quluubtooda ruucbi iyo argagax ku rido ayna isaga cararaan goobtii mujaahidiintuna goobtii ay saydareeyaan halka ay qabsadaan halkaana ilaahay tabaaraka watacaala ugu suurtageliyey inay ku gumaadaan cadowga ilaahay tabaaraka watacaala wixii goobaha ku sugnaa ay ku laayaan iyaga oo waxa weeye baabi'iyey hantidii iyo waxa weeye wixii meesha u yihin la baabi'iyey markii halkaa marka hindi ay mujaahidiintu dantoodii ka dhamaysteen oo cadowga ilaahay tabaaraka watacaala ay ku naafeeyeen waxay uga gudbeen tuulooyin saddexa oo magaalada ku dhodhowaa oo marka cadowga uu ku sugnaa mujaahidiintu waxay cadowga ilaahay tabaaraka watacaala kaga dileen in ka badan soddon ruux oo ka mid a cadowga ka mid a afyeenka al-shabaab ayaa sheegay in weerarada kenya ay sii wadi doonaan inta ciidamada kenya ay ku sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya ayna qaybta ka yihiin howlgalka amisom al-shabaab ayaa horay weerar ugu qaadeen laamu waxay ugu dileen in ka badan lixdan ruux dhanka kale dowladda kenya ayaa ka hadashay weerarka waxayna sheegtay in khasaaraha uu sii kordhayo waxayna sidoo kale dowladda kenya ay sheegtay inay wado baaritaano ku aadan arrintan iyo weliba sidii ay u ogaan lahayd ciddii u fududaysay in weeraradan ay al-shabaab ku qaadaan deegaanada ku yaala xeebta dalka kenya dhanka kale ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgallo ka wada qeybo ka mid ah magaalada muqdisho waxaana jira warar sheegaya in magaalada muqdisho ay soo galeen ilaa iyo saddex gaari oo walxaha qarxa ay ku xiran yihiin sida ay sirdoonka heleen waxaana gawaaridaas oo ay leeyihiin al-shabaab sida la sheegayo la qorsheynayaa in lagu weeraro xarumaha dowladda iyo weliba xarumaha hay-adaha ee ku yaala magaalada muqdisho askarta dowladda ayaa wada baaritaano badan waxaana xihan qaar ka mid a wadooyinka caasimadda sidoo kale dadweynaha ayaa cabsanaya oo guryahooda ku jira al-shabaab ayaa horey ugu hanjabay in ay sii laba jibaari doonaan weerarada inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho waxaanu sidoo kale idinka raali gelinaynaa warbixintaasi oo kasoo hordhacday warbixintii aan idiin sheegnay oo ahayd garsoorayaasha dowladda federaalk soomaaliya oo ayagu kasoo horjeestay sharci baarlamaanka uu horey u ogolaaday waa kan mar kale golaha adeega garsoorka dowladda federaalka kulan ay isugu yimaadeen oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayna ka qayb galeen garsoorayaal iyo aqoon-yahano xagga sharciga ah ayaa waxaa looga soo horjeestay hindise sharciya dhawaar mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ay meel mariyeen oo ku aadanaa xeerka adeega garsoorka kaas oo baarlamaanka uu gudbiyey wasiirka garsoorka iyo arrimaha dastuurka faarax sheekh cabdulqaadir xer ilaaliyaha guud ee qaranka cabdulqaadir maxamed muuse oo warbaahinta la hadlay gabagabadii kulankooda ayaa waxa uu sheegay inay gebi ahaanba kasoo horjeedaan hindisa sharciyeedkaas baarlamaanka oo ah golaha shacabka iyo golaha fulinta wasiirka garsoorka iyo ooqaafka wuxuu ka mid yahay golaha fulinta haddana waxaa meesha ku cad in isaga uu soo samayn karo sidaas darteed sharcigan baarlamaanka uu ansixiyey wuxuu khilaafsan yahay dastuurka dastuurkii laftigiisuu khilaafsan yahay marka sidee lagu ogolaan karaa sharci ka soo horjeedo ilaan waxaa dhammaanteen golaha fulinta iyo golaha baarlamaanka iyo golaha adeega garsoorka waxa u dhexeeya oo waajib ay tahay inay ilaaliyaan dastuurka federaalka dastuurkan we haddiiba dastuurkan uu ka soo horjeedo sidee sharci uu ku noqon karaa shuruucda dalka ku jirta oo dhan waxaa asal u ah waxaa asal u ah dastuurka sharci kasta oo ka hor imaanaya dastuurka ama shareecada islaamka wuxuu qoraya dastuurka inuu yahay waxba kama jiraan inuu yahay waxa uu sidoo kale uu sheegay hindisa sharciyeedkan in uu yahay mid haatan lagu degdegay oo mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya si ka fiirsi la-aana ay u meelmariyeen maanta in aan qabto shirkan jaraa'idka ah xikmadda ka dambaysa waxay tahay sharcigan baarlamaanka uu ansixiyey wuxuu noqonaa sharci dhaqangelaayo ee maaragtay garsoorka mustaqbalka ay ku dhaqmi doonaan haddii maanta anigoo waddanka ka ah xeeraalihii guud ee qaranka aan ogolaado wax aanan sharci ahayn ee berrita iska hor imaanayo waxay noqonaysaa in aniga aan qalad ka galay in aan qalad ka galay garsoorkii kii mustaqbalka iyo kii hadda jirayba wasiirka garsoorka iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa waxa uu sheegay markii xeerkan la meelmariyey xeerkan inuu wax badan ka bedeli doono nidaamka garsoorka dalka garsoorka dalkana uu ka dhigi doono mid lagu kalsoonaan karo xilli dadka soomaaliyeed haatan ay ka cawdaan cadaalad darro lagu sameeyo maxkamadaha dalka dhanka kale hay-adda bisha cas ee dowladda imaaraadka carabta ayaa howlo afurin ah waxay ka wadaa magaalada muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa hay-addan waxay afurin u sameyneysaa qoysaska danta yar iyo weliba dadka barakacayaasha ah ee ku jira xeryaha magaalada muqdisho qaarkood dadkan oo warbaahinta la hadla ayaa ka mahad celiyey deeqda afurinta ah aad iyo aad ay imaaraadka carabta u mahadsan yihiin raashinkan galab walba afurta aan helno annagoo kulbaysanayna kulba bixiyeen afur wanaagsan aan helnaa aadaan u afurnahaynaa bisha soddonkeeda la siinaa kheyr allaha soo aad iyo aad boqolkiiba boqol waa u mahad celinaynaa ayagana muraadkooda allaha sahlo afurka waxaan u helaa aad iyo aad toban saacba afurtooda waa la isiiyaa baasto baniis bur saambuus galil cabitaan waxaana helin ma jirto aadaan u dhargannahay waxaan la kulanno oo dhiba ma jirto dhibaatana ma arkin balaayana ma arkin sidaasaa noogu qeydiya si sharaf leh maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajira muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho haddaba magaalada muqdisho ayada xaaladeeda haatan laga deerinayo waa sidee xaalkeeda afar iyo labaatankii saac ee aynu kasoo gudubnay
ku dhawaad saddex ruux oo laba yihiin askar ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa lagu toogtay gelinkii dambe ee maanta xaafadda suuqa xoolaha ee ka tirsan degmada hilwaa ee gobolka banaadir iyadoo askarta la toogtay ay gaarayeen laba askari halka qofka saddexaadna uu ahaa qof shacab ah labada askari ee toogashada lagu dila ayaana qoryihii ay ku hubeysanaayeen laga qaatay kooxii dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta dilka uu ka dhacay dhanka kalena isla wararka ka imaanaya xaafadda suuqbacaad waxaay sheegayaan in hal askari oo ka tirsan ciidamada taraafikada ama kuwa nabadgelyada wadooyinka ee magaalada muqdisho bacdal afarkii lagu dilay goordhoweed oo caawa dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in kooxaha dilka geystay ay ahaayeen laba ruux oo bistoolada ku hubaysan markii falka dilka ay fuliyeen halkaasi ay isaga baxsadeen degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa iyana maanta waxaa lagu dilay mas-uul ka tirsanaa maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir maxamed isaaq oo ah mas-uul ka tirsan maamulkaasi ayaa dable hubaysan oo bistoolada sitay waxa ay ku dileen nawaaxiga tarabuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho maamulka degmada oo aan la xiriirnay waxay ka gaabsadeen in faahfaahin ay ka bixiyaan dilalkaasi dhanka kalena degmada daynile ee gobolka banaadir wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan in halkaasi kooxo hubaysan ay ku dileen askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya dilalka guud ahaan marka laisku soo daray ciidanka dowladda ayaa ku dhowaad afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeysay dilka loo geystay waxay ku dhow yihiin toban askari iyadoo hal qofood oo shacabna uu weheliyo dilalkaasi afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeysay ka dhacay magaalada muqdisho dad la sheegay inay ahaayeen masoomayaal maalin ramadaana maqaayad ku cuneeyey cunto ayaa waxaa la sheegayaa in lagu qarxiyey degmada buulaxaawo ee gobolka gedo waa kan waryaheena axmed cumar saalix oo warbixintaas looga soo diray isagoo ku sugan magaalada baar dheere isla gobolka gedo wararka ka imaanaya magaalada beled xaawe gobolka gedo ayaa waxay sheegayaan in halkaasi maanta barqadii uu ka dhacay qarax miino oo la sheegay in la dhigay goob maqaayada oo inta badan ay fadhiistaan ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada baledxaawo qof ku sugan magaalada baledxaawo ayaa waxaa warbaahinta wadajir uu u sheegay in qaraxani uu ka dhacay goob maqaayada oo la sheegay in ay wax ka cunayeen dad masoomayaal ah oo ku taala suuqa kobooley ee magaalada baledxaawo goobjoogaha ayaa waxaa intaasi uu ku daray in qaraxaasi uu sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawac ka badan ilaa shan ruux oo dhammaantood la sheegay inay wax ka cunayeen goobta maqaayadda oo ay isugu tegeen dad masoomayaal ah ka dhacay khasaare xoogan waa uu geystay meel meerada oo ay ku sugnaayeen ciidan iyo shacbu uu qaraxu ka dhacay oo suuqa weyn ee loo yaqaano suuqa kawanaya staark weyn magaalada duleedkiisa ku yaalo marka khasaare baana uu geystay waata intaad ka warqabtay waa imisaa ruux dhimashada sida xaqiiqa waxaan ka warqabaa dhaawac uu dhintay oo ahaa askari iyo saddex dhaawaca iyo in aan hadda xaqiijin karin laakiin afar geerin ayuu tilmaamay waatay qarxan maxaa loo malaynayaa muxuuse ka dhashay
waxaan hadda yacnaa ku qaraxaa ku malayna ma naqaano waxaan hadda la soo dooda oo degdega argadax hadda waxaa ugu jiray dhaawaca kala guridiisii meesha deganteeda iyo waxyaabahaasa loo hadda qabriqooyin iyo waxaa lagu jiraa wax hadda wax aan ku tilmaano ma garanaadooda maamulka degmada baled xaawe ee dowladda federaalk soomaaliya ee weli kama aysan hadlin qaraxan ka dhacay degmada baled xaawe ee khasaaraha dhimashada iyo dhaawacba geystay ilaa ay hadda si rasmi looma oga cidda ka dambaysa qaraxan goobta maqaayadda ka dhacay sidoo kalena ma jirto cid loo soo qabtay inay ka dambaysay qaraxaasi axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed cumar warbixintaas uu nooga soo diray magaalada baardheere sidoo kale ayaa axmed cumar waxa uu ku waramayaa in guddoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdi kaliil maanta shir jaraa'id uu jeediyey uu ku sheegay in gobolka gedo aanu wax shaqaa ku lahayn waxa loogu yeedho maamulka jubba ee magaalada kismaayo waa tan warbixintii axmed uu nooga soo diray shirkaasi jaraa'id
waxa uu ka hadlayaa wax shalay raad lamidna ma aha waa warbeen abuurash mana uu xushoonaya gobolkan iyo dadka degan iyo waxa ay ku sug iyo waxa laga soo maray iyo waxa haatan la rabo in la qabtana nin hadda ama xogogaalka ah ama qaybka ah ma aha warka uu sheegay jubba ama jubbaland meel lagu wada dhistay ma jirto heshiiskii cabdisababa oo weliba heshiis awsee dhex banaanka ka yimid ahaa baajiri waxbuuna qorayaa gobolkaana wax quseeyaa ma aha hadda waxa jubbaland isaga ugu yaqaan ama axmed madoobe ee hoostaga ah ma aha mid axmed madoobe hoostaga ma aha waxna maana wada dhisan sidaad la socotaan samanaasay iyo jahawareer baa laga abuuray ee degmooyinka dambe sida doolow iyo baled xaawe toban iyo saddex qof ayaa lagu dilay weerar ay soo qaadeen bay ahayd qolyaha hadda isaga ugu yaqaana juba way iska sheeganayaan juba iyo kamboodi waxay ahaa qabadad unbaa hawshaa wato saddex iyo toban qof baa ku dhimatay degmada baled xawo rayid iyo ciidan isugu jirto shir ayaa lagu qabtay doolow shirkaas waxaa hogaaminayay wasaaradda gaashaandhigga saraakiil ka socoto sida abaaduulka muxuu ahaa ciidamada genaraal cabdirasaaq iyo wasiirka gaashaan wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga cabdalle iyo saraakiisha dowladan dariska nahay ee etoobiya ee amisom hadda qaybta ka ah sargaal ee muxuu ahaa ka socday maamulka gobolka ee maamulada degmooyinka khalaafkaas wada dhex maray waxaa lagu heshiiyey qodobo afar ah ayaa lagu heshiiyey kow ee, qodobka koowaad wuxuu ahaa ciidamada in dagaalamay oo degmooyinka daba jooga sida kow xabad joojin iyo ciidamada in la kala qaado marka hore een, baled xaawo luuq dolow ciidamada joogo in muxuu ahaa la mideeyo laysu keeno qaybaha amnooyinka amniga degmooyinka ee looga reebay ma ahaane Een, waxa kale in la soo howlgeliyo labo dhibka dhacay intuu leegyahay baahadiisa in la fiiriyo Een, dadkii dhintayna ay helaan magdhow loona helo dembigaasi dunuubta cidda gashay in lagu soo oogo maxkamadna la horkeena saddex siyaasadda waxyaabaha ee muxuu ahaa siyaasadaha kala gedisan oo ama lixda gobol ah ama saddexda gobol juba ee nimanka hadda sheeganaya in aysan arrinkaa qayb ka ahayn hadda oo aysan muxuu ahaa shirkaana waxba ku lahayn ayagoo dib u sheeganayana aysan muxuu ahaa ka qaybgeli karin afar in shirweyne lagu qabto xarunta gobolka loogana wada hadla siyaasadaha lagu kala qaybsan yahay oo saddexda gobol iyo lixda gobol gobolkaana lixda gobol buu raacaya ma saddex gobol buu raacaya ma goolibu u istaagaya dadka wada degan gobolkan guda iyo dibidba iyo gobolada muxuu ahaa ee kale oo aan kasoo wada jeedaan ee dadka gobolkan degan in laga soo wada qayb galo dowladda federaalka ay dhexdhexaad muxuu ahaa ay shirkaas ay hogaamisay marjac muxuu ahaa u noqoto dadka siyaasadaha isku hayana ay ku wada hadlaan fayska siyaasadda khilaafkeeda waxaa loo dhigay in shirka lagu qaban doono gobolka looga wada hadlo Een, iyo shir dib u heshiisiin ah oo dadka khilaafyada ay ka dhexeeyaan iyo dhibaatooyinka dhacay Een, shirka labada faysa waxaa looga ballamay in looga wada hadlo xarunta gobolka Ee, wax haba yaraatee ee la qabtay ma jirto waana la jibiyey shirkii iyo afarta qodobba waa la jibiyey Ee, waxaana jibiyey wasiir ku-xigeenka cabdalle baa sababtaas sameeyey isagana muxuu ahaa eeddaa iska leh Ee, dadkii dhintayna muxuu ahaa waxba lagama soo qaadin dambiilayaashii ayuu warqad u qoros yidhi muxuu ahaa wada hawshii ciidamo lama soo saarin waa khilaaf hor leh iyo dhibaato hor leh ayay muxuu ahaa iyo conflicts bay abuureen xaaladdu halkaas ayay hadda maraysaa annaguna go-aanka iyaga waxa weeye oonu ku baaqaynaa Ee, dadka gobolkan wada degan waxaan ugu baaqaynaa in dhibaato aana laga dhex abuurin oo ay muxuu ahaa ee ka diyaar garoobaan ciddi waddo waxaa kale oo lagu baaqaynaa dowladda federaalka ah Een, wafdigay usoo dirtay khaladaasihii dhibaatada ka jirtay halkaas oo doolow etoobiya weliba gogosheeda la dhigay in dadka loo xilsaaray ay sameeyeen fashal iyo dhibaato iyo kala fogaansho dhammaanna qodobada lagu heshiiyey la jibiyey ee haddana xaaladdu ay tahay mid mugdi ku jirta in tillaabo ay ka qaado dowladda federaalka ah oo waajibkii ee muxuu ahaa ay ku lahayd iyo doorkay ku lahayd inay dib u eegaan baanu muxuu ahaa ugu baaqaynaa dowladaha ee muxuu ahaa amisom ciidamada saraakiisha amisom na sidoo kale baynu ugu baaqaynaa dadka dhibka wado oo diidan in horey loo dhaqaaqo oo diidan in lala diriro argagixisada oo diidan
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdikaliil gudoomiyaha gobolka gedo oo maanta shir jaraa'id uu kaga hadlayo arrimaha guud ahaan gobolka iyo weliba xaalada siyaasadeed iyo weliba iska soo horjeedka fikirka iyo golaha nabadeynta ee xaggaasi ka jiray oo intuba uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa haatan burburay islamar ahaantaana maamulkiisa keliya uu yahay kan haatan ka jira gobolka gedo gobolka gedona uu si toosa ugu raacsan yahay dowladda federaalka ee soomaaliya halka aa weli kala socotaana waa wadajir radio oo si toosa nooga dhegaysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda axmed maxamed maxamuud siilaayo madaxweynaha somalilan ayaa maanta waxa uu soo saaray dekareeto uu ku sheegayo caasimad inay u noqotay magaalada taleex gobol cusub oo uu magacaabay madaxweynaha waatan warbixintii kadib wareyse qoraal oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed maxamuud silaayo ayaa waxa uu si rasmiga ugu magacaabay gobol cusub oo lagu magacaabo xaytimo islamarkaana la sheegay in xasimadiisa ay noqon doonto degmada taariikhiga ah ee kaleex lama garanayo ujeedada iyo danaha uu madaxweynaha somalilan ka leeyahay magacaabista gobolkaasi cusub iyo xaasimadiisa balse la sheegay in tani ay qayb ka tahay siyaasadiisa cusub ee ka leeyahay gobolada sool sanaag iyo cayn hase ahaatee dad badan oo odolata arrimaha siyaasada gobolada sool sanaag iyo cayn islamarkaana ka dhexaysa maamulada puntland somalilan iyo kaatumo ayaa isweydiinaya waxyaabaha xilligasan kusoo beegay in madaxweynaha maamulka somalilan axmed silaayo magacaabay gobolka cusub ee magaciisa la yidhaahdo haytimo si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay ee madaxweynaha maamulka somalilan axmed silaayo uu wareysa uu soo saaro ku magacaabo gobol cusub ee somalilan hoostagaya balse tani ayaa waxaa la sheegay inay kusoo beegmayso kadib markii ciidamada maamulka somalilan ay degaan rasmiga ka dhigteen degmada taariikhiga ah ee tale
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay soomane warbixintaas uu ka soo diray magaalada garowe bukaanka jiifa cisbitaalada magaalada ceelwaaq ayaa waxaa la sheegayaa haatan in uu ku soo badanayo cudurro ay ka mid yihiin nafaqa darro waa kan mar kale waryaheena axmed cumar saalixe oo warbixintaas nooga soo diray magaalada baardheere dhibaatada caafimaad darada degmada hadeer ka jirto way sii xumaanaysaa maalinta maalinta ka dambayso sababtoo ah waxaa ka jira degmada ka dhacay roob la-aan labada sano lasoo dhaafay roobabka waa ay yaraayeen magaalada waxay horey u tiirsanaan jirtay wixii kasoo baxa xoolaha sida caanaha iyo hilibka ayadoo hadda xoolaha wixii kasoo baxayna la la-yahay xoolihii badankooda dhinacaas ayaan ay guureen
waata marka arrimahaas isbiirsaday maxay keeneen
hadeer waxaa ka jira degmada xaalada caafimaad darro ah oo dhinaca nafaqa darraa soo kordhayso degmada ilmihii soo daadanayaan dhigasha ilmaha shanta sana ka yar iyo dadka waaweyn oo daada waxaa kale oo jira xanuuno aanan hore degmada ugu banaan jirin sida cudurka shubanka iyo cudurada ku dhaca hawamareenka
waata waxaad sheegtay in xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada ceelwaq inay kusoo badanayaan dadka la liita nafaqadarrida iyo cudurrada shubanka iyo malaariyada dadkaasi halkey ka kala imaanayaan
dadkaas waxay badankooda ka imaanayaan dhinaca miyiga iyo tuulooyinka degmada ku hareeraysan ayadoo dadkaas ee hore waxaa jira dad reeguuraa oo ku tiirsanaa jira wixii kasoo baxa xoolihii
waata adigu aadan xarun caafimaad oo bisha cas ay ku leedahay degmada ceelwaq ayaad maamulo ka tahay isla markaana dhakhtarna waad ka tahay markaa maalin walba bukaanada idiin imaanaya waa imisaa tiradooda
nambarka dadka imaanaya xarunta caafimaadka bisha cas ee degmada ceelwaaq waa uu sii kordhayaa dhow baadhow ilaa waxaa imaanaysa maalintii in ku dhow qiyaastii in ku dhow maalin walba waxaa imaanaysa sideetan toddobaatan qof dadkaasoo maaragtay u badan dadka yimid dhinaca omiyiga iyo tuulooyinka ku hareeraysan ayagoo dhammaantood ay danaynayaan in la sii dawooyin waxaana marka dadkaas badankooda laga helaa xanuunada oo ku dhaca horumareenka iyo shubanka waxaa kaloo laga helaa nafaqa darro ilaa toban xanug qiyaastii baadhay
waata markaa dadkaasi bukaanada tiradooda badan maxaad u qabataan
dadkaas kullay ilaahan baa waxu qaban karaa anagu biniaadan baa nahay waxuma qaban karna balse waan dagaalainta tabarta ah anasina bahalka la yidhahda bahada nadka iyo waxyaabihii kale loo awoodi karo sida g d five-ka hooyinka kale asina iyo hooyinka madiniya
m c h ka ku yaala magaalada ceelwaaq ee maamulaan bisha cas oo adigu aad maamulaha ka tahay inta badan daawooyinka iyo adeegyada kale ee xagga caafimaadka halkee aad ka heshaan
adeegyada xagga caafimaadka oo aan degmada ka sameyn bishaas ayaa keenaa hay-adda bishaas ayaa keenta oo ka keenta dhinacyo maaragtay kenya dawo oo brelala iyo nafaqo oo maaragtay l p g program oo aanan isii lahayn ayaan degmada ka wadnaa kaaji haba yaraadee maaragtay waxaad umalaysaa inuu degmada wax badan uu qabanayo inkasta aysan ku filnaan baahida ka jirta degmada iyo tuulooyinka ayadaan ognahay degmada aalog inay tahay degmada ugu ballaaran gobolka oo daas- daasimaadka ugu ballaaran oo ku yaala ku dhawaad toddobaatan tuulan ee kumadaan
ilaahay hadda bukaanada ay u diiwaangelisay inay la litaan xaaladaha nafaqadarrida iyo shubanka iyo cudurrada oofureynka oo kale waa imisa tiradooda
cudurada aad bay u badan yihiin aad bay u badan yihiin hadeerna halkaa kuma soo koobi karno balse maaragtay nambarka ma yara waa ka badaya nambarada hore aan u gaadiri jirnay marka loo eego
waa sidee markaa dadka ilaahay hadda yimid xarumaha caafimaadka rajadooda ama caafimaadkooda ma u muuqdan dad ka soo kabanaya dhibaatooyinkii ay soo mareen
xarumaha caafimaadka xa- xarumaha caafimaadka hadeer waxaan dhihi karnaa waxaa saaran culays ka badan intii ay raadi kareen ayadoo loo baahan yahay in xarumo caafimaad oo dheeri ah la helo haddii ay suurtagal tahay leen looguna jeedo dadka dhulka ay degan yihiin sida tuulooyinka oo degmada ku hareeraysa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena axmed cumar saalixe oo warbixintaas nooga soo diray magaalada baardheere ee gobolka gedo iyadoo haatan xilligii aanu barnaamijkeena maal- axadlaha ahaa isku macsalaameen jirnay ay soo dhowdahay ayaa waxaan idiin leenahay inta dib dambe aan u kulmi doono barnaamij kaloo xiise leh axadda soo socota haddii allaha ugu dira laga helo sidaasi iyo ramadaan kariim
You're listening to WATB 1420, Decatur, Georgia. The preceding program was paid for